والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal casharka intaan bilaabin halkii iyo xalay aan soo marnay ibnu burayda ee siaan wada ognahayna sulaymaan iyo cabdullaahi labadooduba waa ilmo burayda labadoodna kitaabka iyo axaadiida way wada wariyaan marka dee mubham bay ahayd oo keebuu noqonayaa baan nidhi ma sulaymaan mise cabdullaahi inagoo eegayna uun daabidkii horean soo marnay maxaa ayaa cabdullaahi weeye adiguna cabdillahi maxaa sababta ay noqonaysaa markaa ku cilayn kartaan ya y alqamat bn martad afartaas hadday oo sulaymaan wixii aan afarta ahayna marka halkana afartii midna may ahayn inadekwan bu ahaa sax weeye kolley isagun baan ku fasiraynaa cabdullahi ibnu bariidu baan ku fasiraynaa waayo qolooyinkii markay ibhaamiyaan sulaymaan uu noqonaye ay tiriyeen intan ninkani ka mid maaha lafti kalea qolooyinkiina sharaxaystan wakhaas ku ahaa oon laha luqadiisa ha soo heleenuun waa laftiga u kaba cabiray wahiya safiinatu sagiira takunu maca alkabiirati kaljaniibati adugu bal horta i kaadi ciddii kale laftiga adugu markii hore nacam leyah ku dhegsan bay aan ku kaaftoominaa sida casharku inoogu socda aljaniiba ruux hadduu raaxilo wato raaxiladii uu fuushan yahay mid kale ayaabuu wataa oo la socoto hadhow haddii tani ay wax ka noqoto ama taasuu kuba wareegayo kolkol markaa fardahay tartansiin jireen oo kale xadiid baa laa janaba walaa janaba oo kale oo lagu fasiray dee xagga zakana waa lagu fasiray fardahana rihaankana waa lagu fasiray haddii bal fardaha musaabaqada lagu fasiro oo ruuxoo markaa ku tartangelaya faras faraskaas laakiin mid kale ayuu wataayo oo la ordayo hadhow kii soodo isla waa gaabiye uu ku wareegayo kale si uu socodkii usii wato dee taasna ma noqonayso zakadana macno kale yeelataa janaba laakiin imaka waa addaabata alati tuqaad weeye markaa lama fuushana waa la wataa dee haddii loo baahdona waa tan markaa taas baa janiiba laydha waayahay labadii waa soo hesheen bismi illaahi الraxmaan الraxiim qaala اimaam اmuصanifu raximah اllahu taعaalى xdثna yaحyى بن xabيb الxاariثiy qal xadثna khاld بن الxاariث الhujaymiy أbu cثmaana qal xadثna qرة qal xadثna سyاr أbu الxakm qal xadثna الشhacbiي qal dklna عlى faطimta koley waxaan tarjamaynayaa ma jirto de qرaة بن khaalid iyo سyاr abوlxakm abihi wardaan ama wardi ay yidhaaheen iyo intuba waa dad inoo horeeyey uun siqaadii ruwaadana kaba mid ah shacbi baa wuxuu yidhi dakhalnaa waxaan uu soo gallay calaa faadimata binti qaysin faadima binti qays baan usoo gallay kale oo dee waa inay markaa walaalkeed ay ugu timi kuufa waabataan xalay baan yidhi say bacdigood ishaaraan ee iyagoo madiine kula kulmayna waa suurtagal fa adxafatna waxay nagu soo oriyeysay oo adxafatna adxafahu macnaa atuxfa waatan kutub kala duwan culimadu tuxfo ay ka cabiraan tuxfat lmuxtaaj iyo tuxfat lmuriid iyo tuxfat lqaari iyo tuxfa waa hadiyada iyo taasun weeye oo kelimadan tuxfa leh culimadu ay soo celceliyaan taas oo kale waa kii baahnaa wixii hadiyadiisa kii qaariga ahaa kii taas oo kale marka adxafatna manaa dayafatna wey waxay nagu soo oriyeysay tuxfa ahaan iyo hadiye ahaan noo siisay nagu soo oriyeysay birudabin rudab yuqaalu lahu lagu magacaabo rudabu bnu daabi rudab bnu daab kollay waa timirihii madiine mid kaba mid ah an wax fara badana suu halkaa aynu xaji kuba soo marnayna oo ilaa boqol iyo labaataneeyo waa gaadhaan buu halkaa kuba yidhaahaa waana nooc rudabkiisii kamid oo magacan lahaa un tumuurtii madiine mid kaa mid ah rudab ibnudaab ee daahirka halkani inaan kuufaba la joogin haddaanay wadan ama halkaasna noocaasi aanu kaba bixin waaba daahirku inay madiinaa halkan noqonaysaa waasqadna waxayna waraabisay sawiqa sultin ana waa shaciir nooc hadda kaba mida weeye waa nooc kaba mida sawiqi waa bajadii iyo dee taas oo kale oo markaa canaama biyaha lagu laaqe kaas bayna waraabisay sultina imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahay wa huwa xabun yushbihu lxindata wa yushbihu shaciira waa siuu halkan ka cabiray waa xab wuxuu shabahaa qamadida iyo heedaba waa shabaha laakiin sida saaxib alqaamuus iyo qoreyna yidhaahaan waa nawcun min ashaciir weeye waa nooc heedda kaba mid oo kolkol e ay kaba hadlaan oo haddii bal ay ruuxii usoo go'do waa lagu dareeyaa oo nisaamkii waa laysku buuxinayaaba ay dhahaan bal waxaan leenahay waa nooc shaciirta kaba mida taasba weeye kaas sawiiqii ama sawiiqkaa laga sameeyeyna wayna waraabisay nusqooyinka qaarkoodna saqatna baa dhacday labada labada luqabo qur-aanka way kuba sugan yihiin wasaqaahum rabuhum sharaaba dahuura iyo la asqaynaakum labada luqaboota qur-aanka ku sugan waasqatnaa sawiiqa sultin fasa'altuha waxaan weydiiyey can ilmuطallaqati halaaثan haweeneyda la furee saddex dalaaqood lagu furay macnaa waa baa-in dalaaqeedii waa dhammaaday ninku ma soo ceshan karo ayna tactaddu halkay ku ciddo tirsanaysaa dee mudibna uma guursan kara ilaa nin kala guursadaba halkay ku ciddo tirsanaysaa ujeeddadu markaa la furo saddexdii aanay dalaaq rajci ahayn ee dalaaqa baa-inkee saddexdiiba dhammaaday uu yahay ma gurigii lagu furay ay markaa ku jirtay ku ciddo tirsan mise way u bannaan tahay inay meel kale iskaga tagto tagto oo ay ku ciddo ay ciddo tirsato iyadu waxay sugayso oo isugu hadhay ninkan ma jireen qalad markaa waxay tidhi dallaqanii bacdii halaaan waatii aan xalay horena aynu nikaax iyadoo riwaayaada aynu soo marray in xalayna daahirka ahaa ta'ayama kii ay kaba cabirtay si wax lagaba dhintay oo dhimasho daraaddeed ay haween ninkan dee ay u ciddo tirsanaysay laakiin waa tan soo nidhi uun arrinku waa xaalo ay kaba warramaysay ina dalaaq buu ahaa waxay ninka ku kala tegeen haddaba ninkayga wuxuu furay halaaan saddex dalaaqood macnuuna ma halkan saddexduu mar iswada raaciyo horeynu usoo maray aakhira halaati tadliiqaat waa kitaabu nikaax saddexdii dalaaqoodtii ugu dambeysay ayuu ifuray oo usoo diray weliba isagoo ka maqan faadina lii wuu ii idmay annabiyu sala allahu calayhi wasalam an actadda inaan ku ciddo tirsado fii ahli kollay way u timi oo gurigiiba inay dee cidlootay u sheegtay oy ka baqanayso an yuqtaxama calayha khilaafka arrinkanna waynu soo maray khuruujkani ma bannaanye mise ma bannaano iyo kitaabu nikaax buu inoogu horeeyo maanta maxalkii iyo baabkii ma joogno ee bal markii dee arrintan ay u sheegtay inay ehelkeedii ku ciddo tirsato ee xagga ehelkeeday kuba ciddo tirsanaysaana waa kaa rasuulka ilaah yihi ibnu ummi maktuum gurigiisa tag qaalat waxay tidhi fanuudiya waa la dhawaaqay fi nnaasi dadka dhexdoodii ayaa loo ayaa la dhawaaqay oo waxaa lagu dhawaaqay ina الصalaaةa jaamicat waa ari xadiidku inoo koobnaan doonaa in yarun weeye oo dee wixii ay halkaa hore ku kala dunaayeen buu halkan sheegaya waxaanaynu xalay soo maray markay ciddo baxday inay tani ahayd ciddadeedii dhammaatay taas inay ahayd ayaa lagu dhawaaqay salaadu jaamicatu mid wax jamcinaysa weeye macnaa dadkii baa la doonaya inay soo baxaan oo isugu yimaadaan salaad isugu yimaadaan dee rasuulka ilaahina wuxuu u kulminayey waa xadiidkan tamiimu daari si ugu sheego qaalat waxay tidhi fandalaqtu waan tegey fii man indalaqa min annaas dadkii tegay xaggii masjidka uba kacay markay dhawaaqaa maqleen kuwaa dhexan oo macooda ka mid ah ku jira majmuucooda kaba mida ayaan xagga uba kacay xaggii masjidka qaalat waxay tidhi fakuntu waxaan ahaa fi safi safka almuqadami hore min annisaai min sufuufi nnisaai dumarka sufuuftooda kaba mid ah wa huwa safka hore dumarkuna yari wuxuu ku xigaa almu'akhara ka dambe ee min arijaali ragga ka mida dee waa arrinkan soo ogaanay wax u dhexeeyeyna may jirin rag iyo dumar waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa dumarka sufuuftooda ka ugu horeeya iyo ka ragga ugu dambeeya dee waa kaas kolley dee wax waa u yar dhaxaynayaane laakiin may kala qarsoonayna way isku xigeenba waana tii dee aynu kitaabu salaadiya kusoo marray dumarka in la amrayey ilaa raggu ay hagaag u fadhiistaan inaanay sujuudda kasoo toosin waayo dadkii dad baaba iskaba aradan ama dharba aan haysan faqri iyo caynnimadaa daraaddeedoo maradooduba dhici karta awqaadda qaarkeed inay ururto ay soo gaabato kolko ay waxyaalo kaba muuqdaan ilaa ay raggu fadhiistaan sujuudda waayo marooyinkii baaba barhkood gaabnaa ha kasoo toosnaa dumarka la odhanaya qaalat waxay tidhi fasamictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalam walxal huwa cala lmimbari yakhdubu isagoo khudbaynaya faqaala wuxuu yihi ina banii camin dad ay ilmaadeer yihiin litamiimi daariyi tamiimudaari niman ay ilmaadeeriyin dee isaguna waa la socday waa reerkoodii lakhm iyo judaan bay ka mid ahayn saynu soo maray ayaa rakibuu fuulay fi lbaxri bad oo dee dooni bay raaceen wasaaqa alxadiida shacbi markii hore waynu soo maro xadiidkii dheeraa isagaa inoo wariyey waxaana shacbi ka wariyey ibnu burayda oynu nidhi cabdullaahi weeye imaka se abusayaar abulxakam baa warinaya faacilka saaqa markaa sayaar buu noqonoo waa kaxeeyey sayaar u waday alxadiida xadiidkii wazaada fiihi kii aynu soo maray ee waa xadiidkii aynu soo maray ee iyadna shacbi un lagaba warinayo ibnu burayda kaba warinaya ayuu waday waday waday wazaada fiihi waanu ziyaadiyey aakhirkii qaalat waxay tidhi haweenaydii ahayd waxa weeye faadima fakaanamaa waa markan dambe si ay u xifdisan tahay aanay u iloobin ay u xusuusan tahay ee bal suuradii iyo ay ugu soo xaadir tahay markaa dihni daakiradeeda fakaanamaa waaba anigoo anduru imika eegaya arkaya ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi xaggii eegi walxal ahwa uu dee fidiyey oo ama uu taagay xalay waxaanu soo maray dacane waa taasun uu ku dee adigu waa dhaadhiciyey oo wuxuu dee ku gujiyey buu gaadhsiiyeyba bimukhsarati ila alardi dhulkii buu xaggiisa u fidiyey ushii gacanta uu kuba hayey wa qaala waxaanu yidhi dee xalayna waynu soo maray inuu saa ugu gujiyey bal maalan mimbarkii m haadihi daybatu tan weeye dayba tani waa dayba tani waa dayba buu yihi de waana tii hadalkii dajaal ay kuba sugnayd waa ama daaba iyo de waxa weeyaan adugu maka iyo dayba xaaraan bay igaba yihiin oo ma geli karayo haddaba daybada uu sheegaya tan weeye waa tan magaaladan aan joognay madiina yacni wuxuu ujeedaa almadiinata madiina waa dariiqkaasi kale oyna xadiidku waa xadiid faatima un oo shacbi baana warinaya dee waa duro shacbi ciddii kasii warinaysay وxadثna الxaسن بن علي الحلواني وأحمد بن عثمان النوفلي قال xadثna وهب بن جرير قال xadثna أبي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشhعبي عن فاaطمة بنت قyس قالت أنها قالت سندku waa dad aynu soo wada maray un maantana شhعبي waxaa xadيidka ka warinaya غaيلان بن جرير ayaa kaba warinaya qolooyinka hore iyo labada nees dhaliyainta ka horeysana waa dad kitaabka inoogu horeeyey marka faatima ayaa waxay tihi qaalat qadima waxa yimi calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay uu yimi tamiimun iddaariyu tamiimkaa reer daar faakbara wuxuu u waramay rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay u waramay anahu rakiba inuu fuulay albaxr badda inuu fuulay inuu badda fuulay ujeeddadu waa markab iyo taa raacay fatahatu waxaa la luntay waa kolay la imaka waxa weeyaan dee taahwaaba wareerka unoo de waataynu soo maray in baddi inay kacsanayd oo kalba mawjadu gees ay u kaxaynayeen oo iyaga ikhtiyaar ay ku socdaana maba jirin bal markaas oo taahatu way la luntay weeye bi isaga safiinatoo dariiqii ay dee ku socdeen meel aan ahayn bay laba qabatay fasaqada waa dhacay wuu dhacay macnaa wuu gaadhay ilaa jaziirati jaziira dee isaga un maahae dad kalena way la socdeen oo soddon baabay ahayn saynu xalay soo maray fakharaja ilayha xaggii jaziiraday gaadheen bay u baxeen ayuu u baxay yaltamisu xaal uu doonaya almaa biyo iyagoo le bal wuxuun ina ka heshaan waa dad bildhan mawjadaha baddu kolba gees ay u kaxaynayeen falaqiya wuxuu la kulmay insaanan insaanunbuu halkii kula kulmay insaankaasoo yajuru jiidaya shacarahu waa daabadii jasaasa weeye xalay soo maray inuu timo badnayd oo xagga hore iyo xaggiisa dambe aan la kala garanahayn wabaka dee waa ruuxan hadlaye laba hadlaye jin inuu ahaa iyo wax kaleba ilaah baa garan haddaba insaan yajuru shacarahu waqtasa alxadiida wuxuu raad guray dabagalay xadiidkii aynu soo maray xadiidkii aynu soo marnay dheeraa ayuu waday wa qaala fiihi waxaanuu yidhi xadiidkaa dhexdii uma qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya dee ninkii khalqigiisu iyo abuurkiisu aada u weynaa ee ay ku arkeen dayrkee xidhnaa ama adaatu istifaaxun waa tii bara micnaa la aidi inahu shaniya low inahu low qad udina lii haddii lai fasaxo fi lkhuruuji bixid oo dee anigaa xidhxidhan imika waqtigiisi ma gaadhin waqtigii fidnadiisu haddii lai idmo inan baxo qad waditu waan ku joogsan oo waan mari albilaada bilaada kullahaa dhammaanteedba bilaad oo dhanba waan wada geli hayra daybata dee kale makiina waataynu soo maray maka iyo madiina uun mooye eeg rasuulku u yimi rasuulku ugu warramay keligiina waa ahaa rasuulka ilaahay baa dee warkan iyo xadiidkan ay iyo qoladani ay sheegeenee waafaqay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wixii uu dajaal iyo maka iyo madiine kaba warrami jiray ayuu dadkana inay maqlaan kii hore waxyi baabuu ahaa rasuulka ilaahay baa loo soo waxyooday yaqiinta ama ayay yaqiinsanaayeen laakiin arrinku waxa weeye kana dee shaygii heybka iyo taasun ahaa loogama warramayey oo laba arkay iyo taas bay noqonaysaa faأkrajahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay ayaa ninkii soo saaray waa tamiim ilى الnaasi dadkii buu usoo saaray faxadaثahum waa u warramay daahirka halkanisi wuxuu tamiim warramay weeye laakiin xadiidkaa waxaynu soo maray rasuulka ilaahay dee tamiimna waa joogaa waana arrinkii kaa qiranaya isagii sheegaya rasuulka ilaahay inuu wixii iyo dee si uu u sheegayba rasuulka ilaahay uu dadkii ugaba warramay qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh haadihi daybatu daybadan uu sheegayaa tan weeye haadihi tani waa madiina daybatu waa madiina wadaaka kaa ay arkeen tamiim iyo dadkaa la socday ee warkiisaasna uu dee taa ay noogaba warrameenna addajaalu kolley kuwii hore laftii dajaal ahaan sariixaan riwaayaadka hore kumaynoo soo marintanba weeye dajaalba weeye bal markaa kolley xadiidku waa inoo dhammaatay duruqdiisi waana xadiidkaa dheer ee saxiixa muslim inooguba sugan faatimo binti qaysna kolley jaabiriyabaa isna la wariyey ee bal ay inoo warinayso dee halkan jaab iyadunbaa inooguba sugan arrinka dajaal iyo akhbaartiisiina balodhna way inoo dambeeyeen axaadiida qaare waa ti aynu soo maray xadiidkata iyada inooguba suganna waa dajaal xataa waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu joogay oo dee kaa jaziiro jaze min aljazaa'ir kuba xidhnaa inuu yahay taas baa qolooyinkana dee ilaahay subxaanah watacaala u muujiyey u kashfiyey marka dee waxaaba odhan karaa maanta waqtigan bad iyo beriba la mar meel qarsooniyo dee dhulkii o dhan la wada mariyo taasoo kaleo wax dee lasoo arkayna maba jirto taasaa waxa dee ay odhan karaane laakiin iyaday jirto warno meel kasta iyo meelo badanba la maray haddana buqco kastoo dhulka kaba mida iyo jaziiro kastoo badaha kaba mida dee waxa weeyaan in cagta la wada mariyo la wada ogyahay waxa kuma wada sugan guud ahaan taasi dee maaha wax la jasmin karo o la odhan karo iyada waa mid taas beled waxaa laga yaaba dee in badan oon la gaadhay ama meelo aan la aragna way jiraanoo la marin bal marka wujuudkiisan eegno dee arrin kalena way imanaysaa una si saaxiib markaa kolley taqiyudiin alcuhmaan ama taqiy alcuhmaan iyo takmilada uu fatxulmuhim ku leeya idha waxaaba suurtagalana arrinkan ee wax qarsoonba inuu yahay oo dadkaba qarsoone iyaga ee liamri ma iyo si saxaabada dee arrintii rasuulka ilaahay bal salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba wareeyey kaba warramaya dee war bay mid ahayde imikana waa shay la arkayba oo taase waa adkayn unbay uba tahay in looba kashfiyo loo muujiyey oo arrintu ay tahay taa iyadu makfiga xagga marka la eego isagoon weli soo bixin waqtigaasna kun iyo afar boqol iyo ziyaada ay kaba dambeysay oo la yidhaha dee ruux intaa ma noolaan karaana taas iyadu ilaahay qudradiisa wax qariib ku ah ma aha wax la fogeysana maaha o dee ibliis oo nebi aadam ka horeeyeyba waa kaa weli jooga iyo taas oo kale malaa'igtii waa kuwaasoo waqti bay leeyihin way dhiman doonaane waa kuwa way joogaanba oo markaa bal inuu ruuxi ibnu aadami cimrigaa dheer yeeshuu ilaa intaa noolaado arrintu dee waxa weeyaan waa qudro ilaahi subxaana watacaala iyo waa taa amhaal iyo nadaa'ir baan hayno hadday tahay ibliis iyo haddii ay tahay malaa'igta iyo taasba oo arrinku waa maaha wax dee wixii caadiga ahaaye umuuru maaha bal dee umuurahan uu laba imanayo ee ah inuu bilaadii afartan cisho ku wada marayo in dhulkii uu odhanayo soo saara waxaagii oo lasoo saarayo samadii waxyaalahaas umuurahaas oo dhami walow ay fidno tahay dadkii laguma fidnaynayo dadkiina lagu kala soocayo ee wax kale oo fidnada xaggeeda inay waxaani fidno uun yihiin aanu waxaan uu sheeganayaana ay been tahayna waata dhinac kale ay kalaba socotay ni kaba hadhayn isagu meel kastuu marana ani kalaba hadhayne dee umuurahaasba waa ilaahay subxaana watacaala qudradiiyo taasoo bal umuurahaasun bay kaba mid yihin oo bal waxaan leenahay un lama odhanayo imaka halkan ama dhulkii waa la wada maray oo dee meel cid saas ay kuba xidhan tahay lama arag oo lama hayo ama badii la wada mar lamana odhanayo dee cumrigaa dheere uu leeyahay ee weli waqtigiisna aanu gaadhin dee ilaa intaas deebaa bashar u noolaan karaayoo kale waa arrimuhu waa ilaahay subxaana watacaala qudradiiyo taas in rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxyigii loo soo waxyooday xataa ambiyadii ka horreeyey in fidno sidaasi soo socoto shaksi sidaasi imanayo dadkooda ay ugaba sii degaan waataan axaadiida kuwa soo maray arrintan qolooyinkan loo kashfiyeyna in shay de bal maalan qarsoonaa iyagoo un laba tusay ay noqotona waa ixtimaal in de waxa weeyaan laakiin waxaan leenahay un ictiraad iyo ishkaal halkaa lagalaba yimaado dee taasi iyadii ma jirayso baan leenahay xadaanaa xadaanii abubakr ibn isxaaqa qaala xadaanaa yaxya bnu bukayri qaala xadaanaa almugiiratu can alxizaamiyi can abi zinaadi can shacbiyi can faadimata binti qaysin imakan abu zinaad cabdillahi bnu dakwanun baa inoo soo kordhayo shacbi kaba warinaya waana dariiqii ugu dambeeyey xadiidka aynu haynay duruqdiisii yaxya bnu bukayrna yaxya bnu cabdillahi bnu bukayr iyo moxamed ibnu isxaaq iyo mugiirat bnu cabdiraxmaan iyona waa dad inoo wada horeeyey abu zinaad cabdullahi bnu dakwan wuxuu yihi can shacbiyi can faadimata binti qaysin ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam qacada calى lminbari buu ku fadhiisto faqaala wuxuu yihi ayuha الnaasu xadaanii tamiimun iddaariyu ana unaasa dad ayaa wuxuu igu waramay dee manqabo weyniye fadiilo tamiim leeyahayna waa kanoo rasuulka ilaahi baa arrintan isagii ka warinayaba ana unaasa dad min qowmihi tulki kamidi kaanuu inay ahaayeen fi lbaxr fii safiinati lahum fankasarat bihim dee kollay riwaayaadkii hore taa kumaynaan hayne kollay waan isku geysanaynaa uunoo bal waxaanay qawaariibta u qaateen iyo waxyaalo halkana lawxaan baa inoogaba suganee dee tan baaba kuba dhacday way laba jabtay farakiba bacduhum barhkood baa fuulay calaa lawxin lawx min alwaaxi safiinati fakharajuu waxay u baxeen ilaa jaziirati fi lbaxri wasaaqa alxadiid oo xadiidkaynu kaba soo baxnay bal xadiidkii markaa jasaasada iyo bal umuuraheediiba halkaasaan isaga ku dhammaynay xadaanii caliy bnu xujrin asacdiyu qaala xadaana alwaliid bnu muslimi qaala xadaanii abu camrin yacni alwsaaciyi can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi dalxata qaala xadaanii anas bnu maliki qaala anahu qaal wuxuu hi anas ibnu malik qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi laysa min beledin ma jira beled ilaa uu jiro sayada-uhu waa geli doonaa waa ku joogsan doonaa weeyo cagtuu dhigi doonaa addajaalu dajaal ilaa makata walmadiinati maka iyo madiina uun mooye macnaa beled kasta muddadaa kooban ee afartanka ceshea laakiin dee maalin baa sanada maalna waa bil maalna waa toddobaad ma yaro kuwaasaaba dee in waxa weeyaan ayuu waana in waxa weeyaan bilaadii wada maraya waana tii surcadiisa aynu xadiidkii kusoo maray nawaas inuu yahay de waxa weeyaan kalkayti istidbarat riix roob dabayla ama daruur ay kaxaysay oo kale surcaday leedahay oo kale ayay surcadiisuba noqonaysaaye haddaba beled kasta waa gelaya labada xaram mooye walaysa naqbun ma aha nin dariiq من أنقاabha waa min أنqاabi kuli waaxidaة minhuma wey duruqda iyo wadooyinka ay mid kasta oo ama maka ama madiina ay leedahay dariiq kamidi ma jiro laftiga naqbina horeynuu soo maray anqaabna waa jamcu qilaheedii haddii niqaab la yidhahna waa jamcu kairihii un weeye waa isla macnee waa laba jamaacune kana waa markaa dun alcashara ama jamcu qila anqaab niqaab haddii la yidhahna waa jamcu kairihii un ilaa calayhi naqbiga korkiisa waxaa almalaa'ikatu malaa'ig soofiina xaal ay safanayaan oo salfu joogaan oo taxrusuuha ay taxrusu kula waaxidati minhuma iyadoo mid kasta oo labadooda kamida ay malaa'igtu ilaalinayso fayanzilu waa degayaayo bisabakati sabakadu dee si aan soo maray kol haddii markaa sifo laga dhigayo ardun sabikatun bacda waa la kasriyaa waa dhulkan caraseesha ama muluuxada iyo waxyaalahaas lehe inta badan aanay waxba kaba bixin taas baa sabiqa lagu magacaaba laakiin halkan waa meel magaceed oo iyada ba'dana waan fadxinaynaa oo dee waa sifadeedu tan haba ahaatee laakiin waa meel madiine aan kaba dheerayn oo dhinaca waqooyi kagaba suganoo bal inoo dambaysanayn bal intaa taxdiid dhaafsan halkaasuu soo degaya macnaa isagoo ciidankiisi iyo wixiisii watuu madiine kusoo dhowaanaya halkaasuu imanaya waa intaanu gaadhin baytulmaqdis iyo xaggan iyo halka lagu diri doono ayuu halkan imanaya fatarjufu riwaayo mala axmedi ay wariyeenoo xaafidna soo naqlinayo oo kale iyo ayaa waxaynu usoo baxayo dee uxud dusha ugaba baxayo markaasuu kuwii acmaantiisa ku odhanaya qasrigaa miyo aragtaan waa qasri dee detu hada masjidu axmed waa masjidkii axmed buu odhanayaayo de waa kolleyda imaka malaa baryaha hore saa uma muuqdeena maanta oo kale de habka u dhisay iyo de waa habkaa qasri iyo laguma tilmaami kara weyniiyo wuxuu kaba qabaya meelshaynu kaba muuqanaye bal adigu markaa waa la celinayaayo halkaasuu degayaa fatarjuf way gariireysaa almadinatu madina halaata rajafaatin saddex gariir bay gariiri waa si dadkii loo kala sooco wixii isaga la socday ama dadkiisa ay u baxaan markaasaa yakhruju waxa u baxaya ileyhi xaggiisa minhaa madiine ugaba baxaya kullu kaafirin wa munaafiqun gaal iyo munaafiq kastoo macna dee wixii munaafiqiin ee joogay ama gaale halkaa kuba sugnaa in nifaaqu dee waaba kanoo islaam buu daahirsanayay kufrigiina dee kufrigii la caddaysanayo waa noqon bal dee ruuxii oo magac islaamle laakiin haddana islaamnimadka aan aqoonsanayn oo dee wax kaleba aaminsanayo ama taas oo kale iyo way noqonaysaa bal adugu gaal kasta ruux kastoo islaamkiisu aan u hagaagsanaynba wuu baxaya taas wey waxadaثana abubakr بn abi shaybata qaala xadaثana yunus bn muحamadi can xamad bni salamata can isxaaq bni cabdillaahi bni abi dalxata can anasi أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال فذkر نحو xadيiثka aynu imakaba soo baxin نaxwig buu sheegay غayر أنه qaal wuxuu yihi eg markii horena de isxaaq waa inoogu sugnaaye abu camri alawsaaci imaamkii awsaaci baa isxaaq ibnu cabdillaahi ka warinayey imikana xamaad ibnu salame imaamkaas baa ka warinaya waa riwaayadii markaa xamaad isaga wuxuu yihi xamaad riwaayadiisa fayaأtii wuu imanayaayo sabakhat aljurufi meesha juruf la yidhaha meesha caraseesheeda ama sabakadeeda ayuu iman kolley waxay leeyihin madiine kama dheera waa dhinaca waqooyina way kagaba sugan tahayba bal taas buu imanayaa waxaana saaxibu minat lmuncim waa sheekha raxiiq lmakhtuumka leh raxmat ullaahi caleyhi waa dhintay laakiin madiine ayuu dee muddo sanada ah oo imaka waxaweye badanba uu deganaa intaanu dhiman kaba hor uu deganaa ayaa wuxuu leeyihiba adigu waa dariiqa xaggaa kolley waqooyi ugaba baxa wuxuu kaba cabirayay waa qasr almalaki meel muqaabilkiisa ayay sabakadani tahayba ama meeshan makaankani taxdiidkeeda uu yahay waxa weeyaan halkaasuu imanayaa sabakata aljurufi fayadribu halkaasaa wuxuu ka taagayaa riwaaqahu waa khaymadiisii waa dee halkii waa degayaa weeyaan oo isaga wuxuu kaba dhisanaya taha riwaaq iyo ruwaaq macnaa waa khaymadiisii bu halkaa kaba dhisanaya wa qaala waxaanuu yihi xadiidkii marfuucay bay la socotaa riwaayada xamaad faykruju ilayhi kulu munaafiqi wa munaafiqatin ku kastoo munaafiqa iyo mid kastoo naag kastoo munaafiqada ayaa u baxaya markaa madiina baaqi ku noqon in dadkii agaasanaabaa baaqi ku noqon horena waxaynu usoo marnay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu yihi almadiinatu kalkeeri tanfii khabahaa wayansacu dayibuhaa madiina waa sa bahalkan ruuxan dadkan ama kan kuwan bira tumaa bahalkan ay dabka ku shidaan keerka ee buufimaha ay ku buufiyaan kaas baa kiir lagu magacaaba dee kaasna marka dabkii aad uu shido xadiidkii daxalka lahaye wixii la geliyey dabka markuu caddaado waa kan wixii daxalkii wixii way ka baaba'ayaan oo berti bersaafiya noqonaysa haddaba waa taasoo kale oo keeda xun bay eriyeysaa keeda fiicanna baaqi buu noqonaya waktigii rasuulka ilaahay way dhacday taasi kale xadiidkaas sababtiisii waan soo aragnay dee awqaadahana waabatan oo waktiyada xadiidkaasi aada uba muuqanayo waxaaba ay tahay markan oo kii ruux kastoon iimaankiisu khaalis ahaynba dajaal buu u tegi intii iimaankoodu khaaliska ahayd iyagana wax dhiboo soo gaaraya ma jirto waa laga hor joogaa waana ta axaadiid ay kuga timi oo rucbigood iyo argagaxeedu rajafaadkani waa ku kala saar dadkii loogu kala saarayo gariirkani laakiin fasaciisa iyo rucbigiisu ma gelayo magaalada ama madiine ma gelayo makana waa saas oo kale babun fii baqiyati min axaadiidi dajaal waa wax inooga harhsan baqaaya axaadiidii dajaal kaba mida waa adigu kolley waa inihii ugu dambeeya xadiidka d ama axaadiida dajaal xdثna منصور بن أbي مزاحم qال xdثna يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاq بن عبداللahi عan عmه أنس بن مالك isxaaq بن cabdالlahi wuxuu xadiidka ka warinaya waa kii imika unaan hayne xadiidkii imakaan kaba soo baxnay warinaye adeerkii aنس بن مالك de waana garanay cabdالlahi بن أbي طلحة aنس بن مالك xagga hooyey ka walaalahayn oo muslim baa wada dhashay haddaba adeerkii cabdالlahi بن marka aنس بن مالك buu xadiidkagaba warinaya wuxuu uhi أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل يطبc waxaa raaci doonaa الdجاaل dجاaل waxaa raaci doonaa min yahuudi aصبahan magaalada aصبahan la yidhaha yahuudeeda waxaa kaba raaci doonaa سaبcuuna ألفan toddobaatan kunoo calayhim korkooda addayaalisatu waa mardaa dee daylasaanku waa maramasan shaalkiiyo kuwa dhow ay huwan jireen adugu dusha un laga huwan jiray daylasaanka korkooda uu yahay manaa waxa weeye kolley dadka raacayaba yahuudi waa u badnaan doonaa ama ku kaafir iyo munaafiq dhammaanteed waa ka raacaya fidnadiisa waxaa ka badbaadayaaba waa dadkii iimaankoodu khaaliskaa dad badanna ma noqonayaan oo dee dadkuna markaa kolley muslimiinta iyo siday loo badan yahin looma badna oo dee malaxiintii waaweyneydna way kaba soo horeeyaan dadkuna wuu soo ururaya markaa bal bilaadii islaamkaa soo urureysa marka waa dajaal magaaladaasun toddobaatan kun oo calayhim udayaalisan kolley magaalada asbahaanna dee waa magaalo aada u mashhuura aada u macruufo haddaan eegno waqtiyadii horena magaalooyinkii islaamka iyo weliba cilmiga iyo haqaafada dee iyaguna xarunta uba ahaa magaalooyinkoodii uguba mudnaa ayay kaba mid tahay faris bay ama bilaadii faris bay ku taallay iraan bay kuba taallaa asbahan iyo isbahan oo hamsada la kasriyo iyadoo halka ba'da fa lagaba dhigo oo raggan culimadae badan ee alasbahaniyo ama alasfahaniyo oo fa lagaba dhiga iyada ayay kasoo wada jeedaan bal kutub kala duwan waxaan filaya akar min kitaab oo taariikhdeedun kaba warramaana way leeyihin oo aimadu ay leeyihin sa abu nucaym iyo ibnu mandahiyo ragle waa raggii magaalada dee u dhashay ee degenaayo abu nucaymna waa halkii loogu tegayey xufaadii islaamku waktigiisii uu noqday ninka ugu sanad caarisan dee bilaadii islaamkaba xufaadii islaamka isuguba tagtay marka abu nucaym waa markaa taariikh buu leeyahay isaga ibnu manda baa leh ibnu cadiim baa leh waa macnaa ujeedada magaalada waa magaalo taariikh weyn leh imikadana waxaan filaya dee kolley waa magaalo weyn oo magaalooyinka eraan kaba mido waktiyo aan dheerayna kol waxaan filaya kolba dee magaalo ay doortaan oo muctamarulislaamigu dooran jiro dee beledkii thaqaafada ay u dooran jireen sanadaase way kaba mid ahayd oo beri aan dhexdii ahayd taas bay hayde waa magaaladan waxaana jiri jirtay intii aan muslimiintu furan magaaladan magaalo la deganaa bay ahayd qabla alislaam waayo waa magaalooyinkii laba furtay qayb iyada kaba midoo weyneydba amala markii horeba magaca weyn lahayd intaa magacan waxaaba malaa dad yahuuda u badnaayo alyahuudiya ayaaba markaas xaafadaheedii kaba mid ahayd markii dambe dee magacii haba suulo oo dee waxna ha kaba tageen waxna taas oo kale oo bal haddaba bilaadaas degaanna way u lahaayeen markaa hore bal xaafad baaba magacood too culimada qaarkood baaba doorta laftigan yahuudnimo in loogaba jeedo min yahuudiyati asbihan uno waa degaankaa yahuudiya la odhan jiray ee asbihan yaana iyagaba noqonin be waa yaa dee dad toddobaatan kuna ayaa kaba raacaye bal waa dajaal oo dee in badan iyo wixiisu ay badnaan doonaan iyo dadka raacaya kuba fudmoobaya ayay kuwani kaba mid yihiin sida rasuulka ilahi xadiidka inoogaba sheegaya salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadaثna haruun بn cabdالlahi qaal xadaثna xajaaج بn mحamedi qaala qaala بn jurayji xadaثanii abu الزubayr anahu samica jaabir bn cabdالlahi yaqulu akhbaratnii umu shariikin bal sanadka kolley cid inagu cusubi ma jirto cibaarana jirtaan horena marar kugu soo yar joogsanay ama isugu soo baraarujino xajaaj ibn mحamed almisisi ayaa muxuu yihi qaala qaala بn jurayj kolkol imika hadduu ninka ka dambeeya abuzubayr oo kale imika hadduu halkan ay riwaayadiisu noqon lahaydba in dee xadaanii abuzubayr qaala qaala jaabirun waxay ahaan lahayd wax la diido oon la aqbalin waayo ninku hadduu tadliis lagu yaqaano ama mudalis yahay oo cibaaro sariixa oo ku cad inuu maqlay aanu laba iman de waa umuuraha lagaba joogsado walow dee jaabir markaa xaaladiisu wax khaasata iyo abuzubayr marka la eego bal markaa imika se anahu samica jaabir baa inoo taala laakiin imika xajaaj oo kale qaala caadadiisaba tan ah gaaliban way adagtay inuu yidhaaho xadaanii iyo taa akhbaranii iyo sheekhiisan ibnu jurayj oo axaadiidiisa aad u badsay markuu wax kasoo naqlinayo waa cibaaradiisa marka xajaaj ibnu moxamed markuu qaala leeyahay waxay la mid tin xadaaniyo waa dee alfaad itisaal ahaan buu isagu isticmaalaaba waa ti uu isticmaalayo wey qaala qaala ibnu jurayjin inay lafdigani sariix kuma oo xataa laba ninoo aan kulmin baa san wax ku kala warin karo oo haddaan idhahno imika sheekh horeba hebel baa saa yidhi dee waxa weeyaanay ma keenaysa itisaal iyo samaaca way noqonaysaa ninka mudaliskaana tan oo kale lagama aqbalin lakiin isaga waa arrintiisiiba waa ti uu isticmaalayo maqalkiisa u isticmaalayay ibnu jurayj xajaaj wuxuu yihi markaa jaabir ibnu cabdillaahi waa saxaabiga jaliilka ee weliba muksiriintii axaadiideedu kunka ay dhaaftay kaba mid aha ayaa maanta saxaabiyad kaba warinaya xadiid aan axaadiideedu badnaynba akhbaratnii way ii warantay umu shariikin umu shariikna waa haweeneydii aynu soo maray xalay nooguma sugnayd ee markii hore uu rasuulku dee faatimo u tilmaamay inay ku degto gurigeeda tagta laakiin haddana martideedoo badan daraaddeed uu uga joojiyey umu shariik baa waxay igu warantay annahaa samicat inay maqashay annabiya sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo layafirana wallaahi baan ku dhaartee layafirana way carari doonaan annaasu dadku min adajaali dajaal fi ljibaali buuraha macnaha waa dadkii dee kuwa kuwan u baxaya kaafirka iyo munaafiqa iyo kuwaasi waa dadkii iimaankoodu hagaagsanaa si aanay waxyaalahan dee shubhada weyn keeniyo fidnada keenaya uba arag ayay ka carari doonaan oo buuro iyo meelaha dee magaalooyinkii aan u gelahayn aan magaalooyinka uu gelayo ayay kaba tegayo meelaha buuraha ah aan u tegahayn ayay bal maalan ku carari doonaan layafirana way carari doonaan annaasu dadku min adajaal fi ljibaal bal xadiii bacda asxaabi sunan ay wariyeen ayaa wuxuu ahaaba ruuxa maqlaa ujeedadu yaadaso dhan iimaankayga ayaa xoog lahoo dee markaa anigu waxaa kuma kadsoomaya waan soo daawanayaae ruuxa maqlaa falyana canhu ha ka fogaado ha ka dheeraado waayo wuxuu noqon doono war uma hayo ruuxa haddee ruuxuu intuu dilay haddana le kaale soo kaco uu soo kacayo ama samadii le dee taasi waa fidno weyn weeye walow dee arrintan kale ilaahay dadkii mu'miniintaa tusaye ee waa kaafir iyo shakligiisan dee ceebta lehe inuu waxba ka bedeli karayn ee waxyaalahaasba ay jaanib kale wax burinaya ay yihiin haddana waa fidno weyn ee ka fogaada ayaaba lafta xadiid ahaaba ninka maqlama samiic bidajaali falyana canhu haka durko haddaba watana layafirana annaasu min adajaali fi ljibaal qaalat umu shariikin waxay tihi ya rasuula allahi faina alcarabu yowmaidin dee kol hadduu dadkii hadlaynayo taasoo kale meelay dadkii dee jihaadka ehelkiisa ahaa carabi xaggay joogaan ujeedada maxaa loola dagaalami lahaye maxaa tan oo kale iyo arrintu xaggay qaale wuxuuhum qaliilun waa dad yaroo dee ujeedadu ciidanka watiyo waxaas waxar joogsan karaa ilaa nebi ciise soo dego oo dee nebi ciise dilayo waxaana wata ciidima hor joogsan karto markaa way yar yihiinba markaasoo way kooban yihiinba hum qaliilun وxadثnah محamed بن بشhاaر وcبد بن حmaydi qال xadثna abو cاaصm عan بن jurayجi بhda الإسناaد xadثnii زhayر بن حرb qال xadثna أحمد بن إسحاq الxضrمي qال xadثna عبدالعزيز yعن بن المkhتاr qال xadثna أyوب وسkhtiyاni عn حmayd بن هiلاal عan رهd minهم أbو الدhmاء وأbو qتاadةa qالوا kuna نmr عlى هiشhام بن cاmr bal macnaa xumayd ibnu hilaal iyo ayuubba waa taabiciin xumayd ibnu hilaal alcadawi waa nin reer basre oo taabici dhaxo inu hore usoo maray isaguna taabiciin kaluu kasii warinaya jamac buu kaba wariyay can rahdin rahdiga ayaa ka mida minhum abudahma ninka kunyadiisu ay tahay abudahma iyo waa abu qataadata labadaasaa ka mida abu qataada maa saxaabigii xaris ibnu rabci maaha abu qataada waxa weeyaan farisu rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam waa nin taabiciya horena kitaabka aynu ugu soo maray bal markaa ka hore haddaan eegna abudahmaa hore umaynaan soo marine kunyadiisan abudahmaa weeye xumaydkan iyo abuqataadahan iyo abudahmaa waa isla wada reer waana isla degaan reer basray wada ahaayeen waana wada taabiciin marka abudahmaa magaciisa qirfat bnu buhays baa la idhaha qirfat bnu buhays waa alcadawiy albasriyu waa nin hiqo oo taabiciintii dhexe ka mida muslim iyo asxaabu sunani alarbacba waxbay ka wariyeen laakiin kitaabkeenan muslim xadiidkeenu buu ku leeyahy kuwa kalena wax yaroo kooban buu ku yeelanayaaye bal kitaabkeenan muslim xadiidkan oo keliya horena umaynaan soo marin dibna uma dambeeyo xadiidkan oo keliya ku leeyahy ama abu qataadat alcadawi ma aha saxaabigii baan idhi waa nin taabiciya horena kitaabka isaga ugu horeeye magaciisa soo xaafid idhaha tamiim ibnu nudayr baa la idhaha kollay iskuma raacsano dad tamiim ibnu zubayrna waa la yidhi nudayr ibnu qunfudna waa la yidhi bal magaciisan abuqata kunyadiisan baa ka mashhuursan waayo magaciisa ikhtilaafkaasaa jira isaguna waa taabici dhexe barkood baaba yidhaha sux bay leeyihiin kitaabkeenan muslim iyo abu daud iyo nasaa-i buu riwaayo ku leeyey ee laakiin isaga dikri hore ama meel hore inooguba horeysay haddaba qolooyinka abudahma iyo abuqataade ay ka mid yihiin ayaa qaalo waxay yidhaaheen kunaa waxaanu ahay namuru kuwa mara calaa hishaam ibni caamirin basraa la joogaa hishaam ibnu caamir ama masjidaa ku mareen ama meel kale ayaanu mari jirnay markaa na-ti annagoo u tegayna oo ku socona cimraan bna xusein cimraan ibnu xusein fa qaala wuxuu ihi data yawmin maalin cimraan ibnu xusein waan garanayna saxaabigaas oo reer basre e intii aanu reer madiine markii la kala tegay magaalooyinkaa dhulkaa la degay hishaam ibnu camir isagu waa saxaabi ansaar oo reer bani najara hishaam ibnu camir ibnu umaya aabihii camir ibnu umayana saxaabi weeye maalintii uxud laba dilay aabihii isaguna waa saxaabi waxaa la yidhaha markii hore magacii loo bixiyey shihaab buu ahaaye rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh magaciisa bedelay kitaabkeenan muslim waa tanaan xadiidkan uu ku leeyahay asxaabu sunan alarbacna wax waa ku leeyahay bukhaarina aladab lmufrad buu ku leeyahay muslimna waa xadiidkanun kollay nin baynu soo maray uu dhalay kitaabu salaad baynu ku soo maray waa nin u yimi isagoo kol doonayay haweenadiisa inuu furo xoolihiisa qaybiyo dee jihaado uu joogo xagga u baxo kitaabu salaad abwaabtii witriga oo caaisho weydiinaya rasuulka ilaahay salaadiisii oo sacd ibnu hishaam baa la odhanayo caishaaba markii weydiisay markii ay tihi waa sacd ibnu hishaam lagu yihi nin kale ay garanaysuu la socdayo ayaa tihi man hishaamun etay tihi ibnu caamir oo markaasay ammaantay caamirkay ammaanaysaa maha hishaamka hishaam waa yaraabe caamirkoo dee dagaalkii lo uxud lagu dilo halkaasaynu kuba soo maray usiiba yowma uxud iyadoo caaishaba lahayd waanay ammaanaysay waa awowga laakiin ninkan hishaam waa saxaabi inankiisaasi waa taabiciisa uu waxa weeyaan kollay bilaada hindiya lagu dilay ama waqtiyadii dagaalada halkaa muslimiintu ay kaba socdeen haddaba maxaa xadiidka u kuma sugan hishaam ibnu caamir bay dhaafayeen eeg kasoo qad waa isagoo masjidkii ah uu jooga majlis buu leeyahy waa iska dhaafaan waxay u tegayaan ama dee waa fadhiyaayo isagii waxma weydiinaya waa saxaabi isaguna ee cimraan ibnu xusein fa qaala data yowmin maalin buu yihi maalin ayuu yihi inakum idinku wuxuu la hadlayaa abudahma iyo abuqataadiyo qolooyinkan rahdiga latujaawizunii waa ii waa idhaafaysaan ilaa rijaali rag baa xaggooda ii dhaafaysaan ma kaanu aan ahayn raggaasi biaxdaro kuwa uga joogid badan lirasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa xaadirin aan xaadiro weeye majliskiisa mine raggaan marka la eego rasuulka ilaahay dee majliskiisa iyo la joogiisa aan iiga badnayn walaa aclama bixadiidihi xadiidkiisana kuwa uga aqoon badan aan ahayn mini aniga ayaa ii dhaafaysaa arrinku maaha xasan maaha ee bal dee waxa weeyaan waa iyagii uu ku baraarujinayo cilmiga oo agtiisa kuma sugan iyo haddii cidiba weydiin weydo oo ay kaba qaadan waayaan oo isaga cid kale un ay uga dhaafaan waxaa la arkaa inuu laba dhinto cilmigaasna uu laba dhinto arrinku markaa maaha xasad uu imaka waxa weeyaan xasdaya cimraan ibnu xusein isagoo uu yaraysanaya ama istikfaaf bihi ma aha ee waxa weeyaan waa iyagu ku baraarujinaya cilmiga agtiisa kuba sugan iyo baltaas iyo inay cilmigiisana ay kaba faa'iidaystaan oo dee saa ay dadkan kaleba rasuulka ilaahay ula joogeenna waa ula joogay taasna loogama badsan xadiidkiisana ugama aqoon badna cidda kale ay uga dhaafayaan markaasuu xadiidkan buu u sheego wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquulu maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami saacati khalqu akbaru min addajaal maa bayna khalqi aadama nebi aadam abuurkiisa intii udhaxaysa waa inta iyo inta dee laga bilaabo nebi aadam abuurkiisii ilaa qiyaami saacati ilaa laga soo gaadhayo saacaddu mardhicitaankeeda waa ilaa surta laga afuufayo intaa udhaxaysa ma ahaanin khalqun khalqi akbaru ka weyn xagga fidnada weeye fidnada dee uu marka la eego fidno ahaan min adajaali dajaal oo amruna way noo dambeysaaye macnaha khalqun akbardu waa akbaru fitnatan waacdamu shawkatan wey ma jiro khalqi ama wax adduunka soo maray oo ka fidno badan shawko iyo quwo badan marka la eego dajaal iyo fidnadiisa oo dee bal waxa weeye maha ciidan uu wato uno intay dee dadka kale laba mid yihiin oy hubkoodaoo kala haystaan la dagaalami karo marka waa kan dhulkii amraye samadii amraye ruux uu bal maalan dilayba intuu dee waa waxa weya walow wakti ay taasi leeday markaa le waxa weeyaan u yeedhayo ee uu soo kacayo waa umuuro dee ah aan si caado lagu yaqaaniyo khaw de markaa wax ka duwan ahba haddaba fidno ka weyn macnaa ka weyn fidnada dajaal laga bilaabo nebi aadam abuurkiisa ilaa qiyaami saaca dunyada ma soo marin maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami saacati khalqun khalqi ama amr akbaru ka weyn waa xagga fidna ahaan min adajaali waxadaanii moxamed bnu xaatimin qaala xadaanaa cabdullahi bnu jacfarin iraqiyo qaala xadaanaa cubaydullahi bnu camrin isaguna waa araqi sayn hore usoo maray can ayuuba can xumayd bni hilaalin can halaaثati raadin min qowmi waa saddex raadi oo qowmkiisa kamida waata aan idhi isagu reer basroa waana reer bani cadi dhammaan alcadow fiihim figooda uu ku sugan yuu kamid yahay abu qataadata qaalo waxay dhaheen kuna namuru calى hishaam bni caamirin ilى cimraan bni xusayni bimili xadiidi cabdilcaziiz bni mukhtaari kayra anahu qaala cabdilcaziiz bni mukhtaar ayuub buu xadiidka ka wariyey maanta cubaydullahi bni camrin iraqiba ayuub kaba warinaya isagu wuxuu cubaydullaahi yidhi halkaa khalqun bedelkeedii amrun akbaru min adajaal arin iyo fidno ka weyntaa dajaal maba jirto waanataa dadku ay ka carari doonaan mar rasuulka ilaahay amray in laga fogaado ciddii waktigaa gaadha xadaثan kolley waa dikrigiisu baa inoo dambeeyey akhbaartiisi aad bay udamb haatan aan u dhamayneynaa akhbaartii dajaal wuxuu yihi muslim raximah اllahu taعaalى xadaثanaa yaxya bnu ayuba waqutaybaة bnu saciidi wbnu xujrin qaaluu xadaثanaa ismaaciilu yacnuuna bna jacfarin saddexdooduba ismaaciilkanay ka wada warinayaan ina jacfar bay ujeedaan can ilcalaayi can abiihi can abi hurayrata ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam horena dee kolley ismaaciil ibnu culayana halkan waa gelaya waa kan sheekhu inoo kala saaray wala mala aan filaya inaan mar hore soo sheegno sanadku hadduu sanad reer madaniya yahay oo ismaaciil la idlaaqana waa ismaaciil ibnu abi jacfar ismaaciil ibnu jacfar sanadku hadduu sanad ciraaqiya yahay oo dee raggan waa sanad ciraaqiya yahayna ismaaciil ibnu culayuu noqdaa waana de dabaqadee laakiin imaka sanadkani waa sanadkan dee imaka egcala iyo tan iyo waa sanadkii reer madiina can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala baadiruu la degdega bilacmaali acmaashii saalixaadka ahayd sitan lix kala degdega waa qabla maji sitin wey waa saddex arimood lix arimoodoo waaweyn oo hadday yimaadaan aydaan camalba la haleelay ninka waktigaa jooga ay kuma yimaadaan ka shuqloomayo lamakansanahayed waa inta ana kuwaasi idinku iman ee camalkii saalixaa fursa haddee aada makansanaysaan wakti aa haysataan aa camalku laba timaadaan wax idinka jeedniyaan aanay jirin camalkii saalixa u degdego laba yimaada intaanay lix arrimood idinkuba iman maxay tahayba waa baadiru la degdega bilacmaali acmaashii saalixaadka ahayd la degdega oo sitan waa lix kala degdega waa qabla maji sitan duluuca shamsi min maqribiha waa cadcadoo xagga galbeedkaba soo baxda aw idukhaana ama qiiqiide isaguna calaamaadka saacadaha aw dajaala dajaal aw daabata daabo aw khaasata axadikum axadkiin arrinta isaga u gaarkaa ee dee isagiiba waxa weeyaan isaga ukaaska ah ee jeedinaysa markaa hawshiina ka hor joogsamanaysa aw amral caamati ama arrinka guud ahaaneed bal xadiidka riwaaya inoo dambaysa waan israacina macnihiisana waan eegi doonaa biidn illahi tacaala waxa weeyaan uun hawlahan ama arrimahan waaweyn oo lixa oo deel imanaya intaanay idinku iman camalkii saalixa ee waqtiga haysataan fursada haysataan u degdega ama waxyaalahaasi hadday yimaadaan horta camalkii saalixa ma makansanaysaan waa waxyaalo mawaanica welibana markaa waxay isugu jiraan wax dee aydan uga makansanayn oo camalkii lamaba aqbali maayo camalkii kole dii waqtigaa la gaadho camal la aqbalayaa ma jirto waa wixii hore un mooyo camal markaa la bilaabayo la aqbalayaa ma jirto ama dee waa maanic weeye ruuxii uga diidayo oo aanu laba haleelayn oo wareerinayaba taas wey oo hadday noqoto cadceedu inay galbeed kaba soo baxdo dee albaabkii toobada waa la xidhayaa naf aan wax camal hore oy sii samaynayso khayri aanay jirinoo ama iimaan markaa lala yimaado ama camal saalixo markaa la bilaabana lamaba aqbali maayo hadduu xataa ruuxu diyaar u yahuu doono markaas oo kale oo dhammaan dadkuna markaa aamana bay wada odhan laakiin wax ka soconayaa ma jiran waaye oy ina markaas koladataas daabaduna kolle iyaday daba socotaa waa isla mid waaba tan dadkii la kala soocaye kana gaal lagu qoray kana mu'min waxadhay maba jirto ah isbedelaya maba jirto waxyaalaha kale marka la eego dee dajaal oo kalena waa taas fitnadiisaa weynba oo waxa weeye in umuuraha inde waxyaalahan inta badan ama camalkiibaaba la haleelayno balaayo weyn baa timiyo musiibo weyn oo ruuxa ila usii soo wareerisaba oon camalba la xusuusanayn ama lagama aqbali maayo ee haddaba intaanay umuurahaas idin iman camalkii saalixa u degdega bal xadaثna umayat bnu bistamin bistama iyo bistamin labadaba waa banaan tahay alcayshiy qala xadaثna yaزيid bnu zurayci qala xadaثna shucbaة can qataadata can اlxasani can ziyad bni riyaaxi can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qaala baadiruu biاlacmaali sita addajaala wاdukana wadaabata اlardi wاduluca shamsi min magriba waamra alcaamati wakhuwayisata axadikum waa xadiidkan kaba soo baxna halkii awda unbaa wow ay timi o dee awdilatawiicday keensay ama de maha macnuhu inay intani ku ruuxii ku wada kulmayaan waa dii ka mid kastaba gaar ahaantiisu wax wax shuqlinaya uu yahay ee intaanay umuurahaas idinku iman camalkii u degdega marka laba arrimood baa jira inta kale waa inoo cadoo de waa umuurihii tafsiirkooda aan soo maray waa calaamaadkii saacaddee waaweynaa aw khaasata axadikum aw amra alcaamati lafdiga dambena waa khuwayisata axadikum waa khaasadii taskiirkeedii weeye marka imaam nawowi ba halkan wuxuu soo naqlinaya raximah llahu tacaala hishaam udastawaayi uu kasoo naqlinaya khaasada ruux kasta u gaarka ah ee laleeyahay intaanay kugu iman baleed camalkii wakti aad aad heleeleyseed makansanayso camalkii saalixa u degta waa geerida kol hadday geeridu timaado wax dambuu la imanaya ma jirto camalkiisi waa go-aya haddaba taa ruux kastana waa gaar bay u tahay ruux kastana waa khaasadiisii intaanay taasi idinku iman camalkii u degdega dee xagga wayisee la taskiiriyeyna arrinkani khaas dee yarayntu waxaa ka dambeeya ka weyn weeye qabri iyo bacsi iyo xisaab iyo waxa ka dambeeyaaba waa wax kawda weyn untaasaa taskiirka keentay ama in amr alcaamana wuxuu kaba dhigay qataade isagoo kasoo naqlinaya waa qiyaamadii waxaa guud dee dadkii oo dhan kuwooda imanaya waa sa uu cabdi bn xumeyd labadooda kasoo naqliya waa tafsiir lakiin tafsiir kaa kaba sii dhow qurdibi baa mufhimkiisa wuxuu ku yidhaahaa horta waa guud ahaan ay isagoo kuwan sheegayay waxaa loola jeedaa yacni bihi lmawaanic waa khawaasada khaasada yacni bihi lmawaanic alatii takusu mima yamnachu lcamala waa waxyaalaha khaasada ama mawaanicda isaga u gaarka ee dadka kale la wadaagsaneen xanuunkii baaba jirta waa intaad caafimaadka qabto ee de waxa weeyaan intaan xanuun kugu iman de isna waa imanaya camalkii saalixa u degi da-diibuu kaba dhigay waa kalmaradi walkabr iyo walfaqri lmunsi waa caydhnimo ruuxa dee ilowsiiso warwarkiisiba uu noqday halkan maanta wax ka cuniyo qadamaad heliya mise ma helaysid marka camal ma haleelayaba taas waxaa lamid ah alghina lmudqi xadiid buu dee taasi kuba yimi xadiidkii dee iyaduba tan ahayde ma waxa sugaysaan ilaa faqran munsiyan aw hinan mudqiyan iyo taasoo kale aw isaaca fayaadha marka waa amar ama dee haninimo aad uba isaga wax kastaba ilowsiiso dee xadgudbatay ciyaalkii awlaadii humuumtii ankaadii adugu waxa weeyaan waxaan ruuxa u khaasay ama xanuun ha noqoto ama faqri aada u adag haba noqoto kolkol xoolo dee kuwa batay oo wax kastaba ilowsiiye haba noqoto haba noqoto fitantan iyo mixantan oo dadka aan arkayna ee dee bal mathalan qaxaya ee gees xabad iskaba eegi gees dhibkasana iska eegi de camar yar oo markaas oo la xusuusanayo iyo waxyaalahaasi ma jiraan marka waa fitantan iyo axwaashan kala duwan ee kolley ruuxa aanu la makansanahayn shay camal kaba mid ah ama dee ay ku adkaanayso inuu camalkii laba yimaada intaanay taasi idinku iman camalkii saalixa u degda bal taas bay khaasad noqon amarkii camadu dee barhkood baaba kuwa fasiray taa hore mooyaane ruuxii oo dee ama madax noqda ama ri'aaso ama wax saasoo kale kuba shuqlooma oo hawshaas iyo waxa uu kuba shuqloom iyo taasi ay ilowsiisaba dee inma wixii isaga anfacaiyo daacadii ay ilowsiiso marka wuxuu yidhahaa arrimaha caynkana xadiidkii kale rasuulka ilah yihi iqtanim khamsan qabla khamsin ayaa dee tafsiir ahaan buu usoo qaatay bal shan ka faa'iidaysa intaanay shani kugu iman oo shabaabaka qabla haramik waa intaad xoogga leedeed dhalinyarada ta intaan gabo hadhowa digo goobto waxma karaysid oo taasoo kale ginaaka qabla faqrik sixataka qabla maradik intaad caafimaadka qabto eed wax kasta karayso hadhow haddaad xanuunsato ma karaysid war calaacalla waxba kuma tarayo mawtig qabla iyadna waxa weya xayaataka qabla mawtig waa xadiidkii ahaa waa umuuraha weeye ayaabay khaasadii noqonayaan waxyaalahaas haddaba cawaarida ahee man shaqadii kaba horjoogsan iyo camalkii kaba horjoogsan ruuxa kuma soo socdo eenu hadhow xataa isagoo doonaya camalkii karibahaynba ama aanu wixii uu doonaya kalaba iman karayn intaanay taasi idinku iman camalkii saalixa u degdega وxadثna زهير بن حرب ومحamed بن المثنى قال xadثna عبدالصمد بن عبدالوارث قال xadثna hmام عن qtاة بhdا الاسناaد مثلا bab فضل العباadة في الhrج wuxuu u baabaysan yahay cibaadadu bal fadliga ay leedahay waktiga fitnada harjiga ee dhibta iyo dagaalka iyo fitantu ay jirto bal cibaadada de waa waktiga aan la makansanahayn oo laga shuqloomayo aan laba xusuusanayn ama aan laba haleelahayn ruuxa waktigaa cibaadaystaa ajirgeedu aada iyo aad buu uga badan yahay bal haddaba cibaadadu fadliga ay leedahay waktigaa dhibtaa badani jirto dadku aanay xusuusanahaynba laga shuqloomayo la haleelahayn ayuu baabkeedi yahay xadaثna yaحya بن yaحya qal aخbarana حmad بن زaيد عan mعل بن زiyaad عan mعaawiyaة بn qرة عan macqل بn yasaar ana rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم وxadaثna qتaybaة بن سacيidi qal xadaثna حmad waana حmad بن زaydki عan المعل بn زiyaad radh إlى mعaawiyaة بn qرة radh إlى macqل بn yasaar raddahu ilى الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaal waa cibaaro aynaan soo marin alfaadaheedin bay noola mid tahay xadaanaaye macnaa waa maxay mucala bnu ziyaad raddahu xadiidka waa celiyey ilaa mucaawiyata macnaa raddahu wa asnadahu ilaa mucaawiya wuxuu u tiiriyey waa cidduu ka warinayey raddahu mucaawiyana uu celiyey xadiidkana wuxuu u tiiriyey ilaa macqal bni yasaarin صaxaabigaas raddahu saxaabigaasna waa u tiiriyey waxaa dhici karta in dee siiqadii uu iloobayba oo tan dee caamkaa uu laba yimi wuxuu isaguna uiiri u celiyey oo macnaa uu ka warinaya oo u tiirinaya ila nabiyi salى اllahu alayه wasalam qaal anahu qaal alcibaadatu cibaadadu fi lharji harjiga waa tayn hore usoo maray waxa weeyaan waa fidnadii iyo markaa umuuraha dadku ay dhex bahaan ay isbaraanbaraan ee aan taasoo kale iyo fidno iyo dagaal iyo waxyaalahaas ay jiraan cibaadada waqtigaa lalaba yimaadaa ka hijratin ilaya hijro aniga lai soo hijrooday xaggayga ayuu la mid yahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee markii bilaadii dadkii gaalada laga soo hijroonayay dadka cibaadadaa loo diidayey diintoodii baa loo diidayey cibaado lamay iman karayn diintoodii may daahirsan karayn xaggii rasuulka ilaahi iyo madiinay u hijroonayeen si ay bil diintoodii uguba badbaaday camalkoodii laba yimaadaan marka taasoo kale ajri badan bay markaa hijradaasi lahayd oo waxa weeye haddaba cibaadada waqtigan harjiga lala yimaadaana inay harjigan fidnadan iyo wixii baa ruuxa ilowsiinaysaba cibaado ka jeedinaysa cid xusuusataa way yar tahay ruuxa markaa cibaado xusuusta ee laba yimaadaa wuxuu la mid yahay in hijradii rasuulka ilaahay loo soo hijrooday ajriga ay lahayd taas oo kale sababta waxa weeyaan oo fadligan ee u batay dadkii baa ka kaafil ah dadkii baa ka shuqloon dadka u faaruqna waqtiga cibaado xusuustaa waa in kooban iyo taasu weeye bal dee waqtiyada aan taaba ahayn ee kaflada hadduu ruuxu dad kaafiliina intan in leegoon wax kale kuma jeedoon ilaahay iyo aan xusahayn hadduu isagoo ku dhex jira uu dikrigii ilaahay iyo xuskii u xusuusto la mid maaha ajriga isagoo dad intan in leegoo dhammaan xaggaa ilaahay u wada jeedo oo ilaahay xusaysa ku dhex xusaya saas bay u fadli badnaatay salaadan habeennimo waktiga habeen gelinka dambe bee dadku ay wada hurdaan ee nin kasta hurdadiisii uu macaansanaya ruuxan kacay ee cibaado u kacay saasay ugaba fadli badnaato waayo dadka badankoodii ayaa ka khaafila oo cibaado waxbar markaa kuma jira way yar tahayba arrinkuna waa culus yahay oo dee ruux soo jeedo cibaado la yimaada lamid maaha ruux isagoo hurday hurdadii macaansanaya u macaan tahay kacay oo cibaado uba kacay lamid noqon mayso bal markaa waa khafladan iyo bal in inshiqaalka badan iyo hawsha badan ee jirtae ilowsidiisaba cibaado kol hadduu cibaado ruux xusuusu laba yimaado ajirgaa badan buu mudanaya وxadثnي abو كاmل qال xadثnا حmاd بhdا اسناaد نحو baabu qرب sاacati kale baabka waxbaan kaga daraya kale caشharka si inoogu yar socdo ma dhamayna doon saacadda waana intii kitaaبالfitr baabkii inoogu dambeeyey weeye malaa wax yarba ka dambeeye unoo ah in labada نafqe iyo ma beyna نafqateyn intaasu baaba ka dambeyn doonto in shاء الlahu taعaalى baabu qرب saacati saacadda dhawideedii inay dhowdahay taas baabkeedii wixii kuba yimi ama adiladeedah xdثna زhayر بن حرب qال xadثna عبدالرحمن yعن بن مهدي qال xadثna شعبة عن علي بن الأقبر عن أbي الأحوص dadka waynu soo maray cوف بن مالكna weeye ninkani الأشجاعي الjushami baan ujeedaa الأشجاعي waa صحaaبي عن cabd اللahi عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل laa تquم ma dhacayso asaacatu saacaddu ilaa calaa shiraari nnaasi qiyaamadu suurta laguma afuufayo dad kuwa ugu shar badan korkood mooye waa ti iyada taa axaadiideedii hore aynuu soo maray ugu dambeyn dadka mu'miniintaee markaa adduunyada jooga in dabayl fudud oo dayibo ah layino ah inay dee imanayso ruuxdooda mar keliya wada qabanayso markaasaa waxa isugu hadhaya shiraaru nnaas kuwaasaanay saacaddu korkooda ama dee suurta laguma afuufaya waa taa iyada axaadiideeda waan soo maray xadaثna iyada intan dee qurbi ahaan ma tilmaamayso waa xadiiثa dambaa qurbiga inoo tilmaamaya xadaثna سacيid بن maنصuuri qال xadaثna yعquب بن cabdالرحمن وcabdالعaزيز بن أbي xاazim عan أbي xاazim عan سهل بن سacdi qاal أنه qاal qاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi وxadaثna qتaybaة بن سacيidi wlfd lah qal xadaثna yعquب عan أbي xاazim أnahu samca sهلا yquل samictu النabiya slى الlah عalيه وsلم rasuulka ilaahi baan maqlay yushiiru بأصبicayhi اlatيi tali الإbham والwسطى xaal uu ishaarayo oo بأصبicayhi ama labadiisa بأصbicihi way fartiisa alatii taasoo talii ku xigtay alibhaama suulka iyo waluusaa fardhexada waa musabixada isagoo ku ishaaraya walxalwa yaquul uu leeyahay bucistu waa nay soo diray ana aniga iyo wasaacatu qiyaamada kollay saacadu muطlaqu zaman bay ahayd waana tan juz-un min arbaciina juz-an min arbaca wacishriina juz-an oo habeenkiiyo maalintii laba idhaha ama dee qadar muxadad oo laba yaqaano mutlaqu zamanna waa la idhaahaa dee kollayna si dee bal matalan waa inay iyadii si faj-a iyo wakti yar ay saa ugu dhacayso suurtii looguma afuufaya saaca looguma magacaabay haddaba aniga waa laysoo diray aniga iyo wasaacatu haakada anagoo saasa kollay laba farood buu tilmaamayay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo uu ishaarayay xadiidka dambaana taas kasii bayaansanay nooguba imanaysaa waa kan xadaثna mحamed بن المثنى ومحamed بن بشhاaر qاaل xadaثna mحamed بن جaعفr qال xadaثna شhuعبة qال samعtu qتاadة qال xadaثna أنس بن مالك qال أنه qاaل qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وsلم rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi rasuulki ilahay ba bciثu waa laysoo diray ana aniga iyo wasaacatu anadan faa'iidadeedu waxa weeye halkan wasaacatu bal wowda waawlmaciyo waa laga dhigi karaa markaa waa nasbinaynaa wasaacata waa maca saacati baan odhanaynaa laakiin wasaacatuna haddii aan rafcino waxay ku cadfan tahay damiirka naa'ibu faacilka dhacaya bucithtu ta'daasay ku cadfan tahay damiirkuna markuu damiir rafco yahay aanu munfasil ahayn isan oo kale ficilkii uula xidhiidhsan yahay haddii la doono in wax lagu cadfo waxaa lala yimaadaa damiir munfasila haddii kale luqadaasi luqa daciifay noqonaysaayo wain calىa damiiri rafcin mutaصil cadafta fafsil bidamiir munfasil ama fasilun markaa waa si cadfigu u hagaago ama luqadii dee fasiixayd ay u noqoto ayaa canadan damiirkan mufasilkii waa si cadafkaasi waa markan wasaacatuna aan kuba cadfayno labada wejina way baneeyaan culimadu bucusa markaa waa laysoo diray ana aniga iyo wasaacatu qiyaamada kaatayna anagoo labadaas oo kale iska waa labada farood waa musabixada iyo fartan fardhexada labadaas oo kale anagoo isku ah bal kollay wejka shabaha marka dambe aan sheegi doonaa duruqda xadiidka ama aan dhamayneen qaala shucbatu shucba wuxuu yihi wasamictu waxaan maqlay qataadata yaquulu xaal uu ku qowlayo fii qasasi waa dee qisadiisii iyo sheegidii uu xadiidka sheegayeyba ka fadli ixdaahumaa cala اlأkhra oo wejkii shabahu cadday waa midkood dheeraadkeeda iyo fadligeeda midkood cala اlأkhra ta kale ay ka fadlilan tahay ama ay wax la dheer tahay oo labadan farood dee in yar bay kala dheer yihiin fardhexada ayaa ka dheer fartan kale musabixada laba idhaaho markaa kahataynii buu fasirayay qataada markaa shucba wuxuu leeyahy uu ka maqlay intaase falaa adri ma garanayo adakarahu can anasin intan ah ka fadli ixdaahuma cala اlأkhra anas inuu ka warinayo xadiidkii la socota marfuuc aha aw qaalahu qataadata ama isagu xaggaasun waju shabihi ama wejkanta tashbiiha uu isagu xaggiisa ka fasirayo inuu taa kuba fasiray anugu taa ma garanayu leeyahy lafdigan inuu xadiidkii marfuuca laba socdo anas kasoo naqlinayay oo macnuhu yahay kaatayni ka fadli ixdaahuma cala اlأkhra ay la wada socota xadiidkii iyo in isaga xaggiisa wuxuu kalaba yimi oo tafsiir ahaan uu laba yimi tashbiiha uu ku cadaynaya inuu yahay ma garanayo shucbaa leh وxadثna yaحyى بن yaحyى بن xabيb الxاriثي qال xadثna khالد yعnي بن الxاriث qال xadثna شhuعبة qال samعtu qتاadة وabالطyاaح يxadiثani qتاada iyo abطyاaح يزيid aynu in badan soo aragnay ayaa أنahmaa samعa nasan bay maqleen يxadiثu xaaluu ku waramayo أنa rasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم qاaل bعثtu أna وsاacة haakda وqarana wuu xidhiidhiyey شhucbaةu bayna iصبعay labadiisii farood اlmuصabixati waa tan musabix waa la idhaha de waqti marka tasbiixdoo kale waa la ishaaraa waa tan marka aan atixiyaadsanayno dee tawxiidkao kale iyo laba ishaaro tan baaba la yidhi sabaabana way idhaahana waxay idhaheen cinda sabi iyo marka la isca iyo wax la iskuba fiiqo oo taas sabaabana sidaasaa loo yihi haddaba almusabixati iyo walwusa fardhexada yaxkiihi waana eeg sifaynayay oo dee shucba markan uu haakadaadii buu sifaynaya xkii uu ka xikaayoonaya uu sifaynaya weeye oo macnaha haakadaadii ayuu labadan faroodee uu taagay ee israaciyey ayuu ku sifaynayay وxadثna cbdاللh بن معاadi qال xadثna أbي xا وxadثna محamed بن الوليد qال xadثna محamed بن جعفr qال xadثna شhuعبة عan أbي الطyاح عan أنس عan النبي صلى الله عليه وسلم بhdا وxadثna محamed بن بشhاaر qال xadثna بن أbي عadي عan شhuعبة عan xمزة yعnي الضبية waa nin koley taabiciya oo xمزة بن cمrin laba idhaa abu cمrin الضبي xadiidkan oo keligana kitaabkeenan ku leh de waana koley صaduq weeye waana mutaabacaadkiiba weeyaan waana nin taabiciye waa abitayaaxi markii hore qataada iyo abutayaax baa wada socday imikana xamza ayaa soo galay abu cumar addabi can anasin can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam bimili xadiiثihim ibn abi cadi raggii ka horeeyey shucbo kaba wariyey xadiidkoodii mid laba mida ayuu ka wariyey وxadثna أbو غسان المسmعي qال xadثna معتmr عن أbيه عن معbd عن أنس qال أنه qاaل qاaل رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bcثtu waa laysoo diray أnا وsاacة kaatayni qاaل وdma waa isu geeyeyba aلsbaabata sabaabadii masabxana waa taa sabaaba waa loo yhi waa taan soo sheegnay iyo wlsta kolley xadiidkii baabku waa inoo dhammaaday ama waxaan ujeedaa intan waayo axaadiidii baabka weli way noo socotaa iyo qurbiga qiyaamadu ay dhowdahay ee waxa ay tahay uun ee arrinkan wuxuu t adigu markaa rasuulka ilaahay inoogu sheegayaa uun waa ishaaro uu ku ishaarayo dhowida ay dhowdahay marka xaggan labadan faroodna kolley laba macnoy culimadu sheegaan mid weeyaane labadan farood way isku xigaan far kaloo udhexeeyaa ma jirto marka qiyaamadu markay noqoto rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee ummadiisan iyadoo ummad ka dambaysaa ma jirtee nebi ka dambeeyaana ma jire isagiiyo saacaddii waa taa way xidhiidhsan yihiinoo waa ummaddiisan oo joogto unbay qiyaamadii imanaysaa ama dacwo ha noqoto ama dee taa ijaabo haba noqoto nebi isaga dabadii imanaya ma jirto nebi ciise markuu soo deganayna shareecadiisu kuba xukumayaayo markaa xagga marka la eego si aan labada faroodba fari ugu dhaxayn ayaa qiyaamadii iyo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bicadiisaas dee ilaah baa garan muddada maaha muddadii oo la sheegayo ayay bal matalan dee ay u xidhiidhsanaanayaan taas waa mid in macnaha labaad ee ay halkan sheegaan waa macnahan imika qataadada ka fadli ixdaahuma cala lukraayo macnaha labadan imika in waxa weeyaan farood in yar bay dee isdheeriyeen in yar bay kala dheeriyeen haddaba marka ani iyo dee marka la eego qiyaamada waxaa noo dhexeeya waa wax yar oo marka la eego waa baynahumaa shay-un yaseer weeye wax yar unbaaba noo dhaxaynayo taasi kama dhigna iyadoo la xadidayo iyadoo la leeyahay waqtiga xadiidkaynu soo marnay markii uu weydiiyey jibriil oo uu yihi akhbirnii can saacati u rasuulka ilaahay ku yihi malmas-uulu canha biaclama min asaa'il iyo kana iskama hor imanayaan oo kaas waktigay dhacayso cid ogi ma jirto waa shay qeyba ilaah baa la khaas noqday saacadday dhacayso laakiin waaba kan rasuulka ilaahay amaaraad kaba warramay ee tani waxay tahay waa taqriib waqtigeedii ama ishaare la ishaarayay inay dhowdahay weeye waayay dhowdahay ama iyada waqtigay noqon doonto dee calaamaadna waa taas lagu gartaana ay jiraan kuwa yaryar iyo kuwo waaweynba laakiin waqtiga bidabti ay u dhacayso taa ilaahun baaba ogba weeye axaadiisna weli way noo sii socon doontaa wallahu subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعضنا